waad mahadsan tahay walaalka ee majalada caanka ah ee ummatun waaxida islamarkaana ay soo saarto muasada warbaahineed ee asaxaab ee ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ayaa baahisay tarjamada luuqadda ingiliishka ee cadadka labaad ee majalada ummatun waaxida oo horey ugu soo baxay luuqadda carabiga waxaana tarjamada cadadkan horedhac looga dhigay maqaal si gaara uga hadlaya ee banaanbaxyada ka soconaya dalka maraykanka ee ka dhashay dilkii dhowaan ciidamada booliiska maraykanka ay u geysteen georgi floyd oo ahaa muwaadin amerikaan ah oo si xun ugu dhintay gacanta ciidanka booliiska gaar ahaan kuwa cadaanka ah koofirka guud ee cadadkan waxaa laga dhigay sawirka calanka maraykanka oo hoos ka gubanaya islamarkaana uu hoos yaalo sawirka george floyd taas oo ka dhigan in dilkii george floyd ay ciidanka booliisku u geysteen uu sabab u noqday sida la filayo in dalka maraykanka uu burburo islamarkaana meelaha qaar xitaa la arkayay dadka dibadbaxyada dhigaya oo gubaya calanka maraykanka maqaalkan looga hadlayo banaanbaxyada ka soconaya dalka maraykanka waxaa ciwaan looga dhigay maraykanka wuu gubanayaa waxaana qoraaga maqaalka uu si faahfaahsan oga hadlay dhibaatooyinka ka jira dalka maraykanka ee haatan la qiyaasayo inay keeni doonaan ama ay horseedi doonaan in dalka maraykanka ee kontanka gobol ka kooban uu kala go-o islamarkaana uu sidaas ku burburo qoraaga maqaalka wuxuu leeyahay koroonaha kala qaybsanaanta arrimaha gudaha cunsuriyadda dhaqaaladarida bahasan iyo weerarada ay mujaahidiintu fulinayaan shantaas arrin ayuu sheegay inay yihiin halisida hadda handadaya ee jiritaanka maraykanka islamarkaana la filayo in dalka maraykanka oo mar isku tilmaami jiray inuu yahay awoodda ugu weyn ee caalamka ka jirta uu burburo si aan kasoo kabashiyo soo noqod lahayn sida la filayo waxaa maqaalka lagu soo qaatay dhacdadii gelgeshay gudaha dalka maraykanka oo sarkaal cadaan ah uu si xun ugu dilay george floyd oo ahaa muwaadin amerikaan ah asal ahaanna kasoo jeeda wadamada africa waxaana lagu soo qaatay qaar ka mid a hadaladii uu ku dhawaaqayay george floyd oo ahaa ma neefsan karo taasoo dabcan noqotay halhays iyo shicaar kiciya dad badan oo amerikaan ah haba ugu badnaadaan kuwa madowga ah weligoodba lagu adoonsan jiray dalka maraykanka islamarkaana dadka cadaanka ah ee maraykanka ku nool ay u arkaan dadkaas madowga ah inay yihiin addoome iyagu leeyihiin ayna tahay inay u shaqeeyaan islamarkaana la-asan oo aan xuquuq u lahayn muqawimaadka ugu yar ee nolosha oo qofka amerikaanka caadiga ah uu dabcan helo wuxuu maqaalku sheegayaa in cudurka cunsuriyadda uu bannaanka usoo baxay calaamadihiisana la arkay lana filayo in guud ahaan dalka maraykanka uu saameeyo islamarkaana uu dhulka la galo ee jiritaanka maraykanka sidaasna uu ku burburo dalka maraykanka oo uu ku noqdo dal maalin maalmaha ka mid a ee jiri jiray adduunkana soo maray wuxuu maqaalku sidoo kale soo hadal qaadaya ee siyaasiyiinta ka socda xisbiga dimuqraadiga oo marar badan sheegta inay wax u qabanayaan dadka madowga ah isagoona maqaalka tusaale ahaan usoo qaadanaya barag obama oo ahaa madaxweyne madow ah oo kasoo jeeda dadka afrikaanka ee dega dalka maraykanka kaasoo sida warbixinta lagu sheegayo soo galay aqalka cad ee maraykanka isagoo aan waxba wadan markii uu baxayena la laabtay oo la baxay malaayiin dollar isagoo qasnadihiisa iyo akoonada uu bankiga ku leeyahay ugu jirto marka wuxuu maqaalku sheegayaa in dadkan siyaasiyiinta ah ee u ololeynaya ama sheeganaya inay ka shaqaynayaan maslaxadda iyo badqabka dadka madowga ah aanay daacad ka hayn arrinkaas oo yihiin calooshood u shaqaystayaal doonaya keliya ama ka fakeraya waxa jeebkooda ku dhacaya wuxuu maqaalku sidoo kale soo hadal qaadayaa hadale isdhaafsadeen ee donald trump madaxweynaha maraykanka oo dhakhaatiir badan oo amerikaan ah ay ku tilmaameen inuu yahay qof waalan iyo haweeneyda ee ka tirsan kongareeska maraykanka ee nancy belosi lagu magacaabo kuwaasoo hadale aada u kulul ee isku dhaafsaday baraha internetka iyo warbaahinta wuxuu sidoo kale maqaalku soo hadal qaadayaa ee radu ficilka uu donald trump sameeyey markii ay banaanbaxidu dhaceen taasoo ahayd inuu ku hanjabay inuu ciidamo aada u fara badan oo ka tirsan militariga maraykanka uu keeni doono awoodna uu ku wajihi doono dadka dibadbaxyada dhigaya marka qoraaga maqaalka wuxuu isweydiinayaa donald trump ma wuxuu noqon doonaa sidii mucamar al khadaafi oo markii banaanbaxyada ay ka bilowdeen dalka libiya isagoo jeesjeesaya laamiyada usoo baxay kuna celcelinayay zanga zanga markii dambena ku baxay gacanta kacdoon wadayaasha mise wuxuu noqon doonaa hogaamiyaha afgembiga ee masar ciisi kaas oo kumanaan ruux ku xasuuqay fagaarayaal ku yaala magaalada alqaahira oo ugu caansanaa fagaaraha raabicat alcadawi wuxuu marka qoraagu leeyahay aan u kaadinno oo aan aragno wax dhici doona dabcan waa labada arrin ee la filan karo haddii donald trump uu awood ku wajaho shacabka maraykanka inuu laayo dad badan oo aad u badan oo kumanaan gaaraya haddii banaanbaxyadu ay sii socdaan dadka caradooduna ay sii xoogaysatana waxaa dhici karta inay u dhacaan aqalka cad ee looga taliyo dalka maraykanka kuwaasoo haatanba dadka laga celcelinayo oo maalmihii lasoo dhaafay ee banaanbaxyada ugu xoogan ee ka dhacayay magaalada washington waxay ka dhacayeen agagaarka iyo kasoo horjeedka ee aqalka cad ee maraykanka ee dad badan oo amerikaan ah oo dibadbaxyada dhigayay ayaana isku dayay inay u dhacaan oo ay ka boodaan derbiga aqalka cad ee maraykanka ee dhanka mujaahidiinta ee wuxuu qoraaga maqaalku sheegaya in mujaahidiintu ay sii wadi doonaan howlgallada ay ku difaacayaan ummadooda muslimka ah ee weerarkii ugu dambeeyey ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha maraykankana ee wuxuu ahaa sida warbixinta lagu sheegay ee weerarkii uu fuliyey moxamed siciid ashumraani ee kaasoo ka dhacay saldhigga bensacola ee gobolka florida ee dalka maraykanka marka qoraagu wuxuu leeyahay muslimiintu ma sii amba qaadi doonaan ee safarkaas ee dhammaadkiisa uu yahay laba arrin midood oo ah in la guulaysto ama in shahaado la helo isagoona soo qaadanaya aayadda konton iyo labaad ee suuratu towba oo ahayd qul hal tarabasuuna bina ilaa ixda alxusnayeyn wanaxnu natarabasu bikum an yusiibakum allahu bicadaabi min cindihi aw biaydina ee maqaalkan lagu qoray majalada ummatun waaxida loogana hadlayo dibadbaxyada dalka maraykanka waxaa sidoo kale lagu sheegayaa in la qiyaasayo in dagaal sokeeye uu lagu halagalo dalka maraykanka kaasoo horseedi doona in si buuxda uu u burburo dalka maraykanka qoraag wuxuu leeyahay horey dalka maraykanka dagaalo sokeeye ayaa kaga dhacay waxaana ay kusoo biyashubmeen in kontonka gobol ee haatan ee laysku yiraahdo ee united state ay midoobaan ee sidaasna ku noqdaan ee wadanka maraykanka ee marka wuxuu leeyahay ee mar kale haddii dagaalo sokeeye ay ka bilowdaan dalka maraykanka waxay natiijadu noqon doontaa inuu burburo dalka maraykanka kontonkii gobol ee markii hore awood iyo xooga la isugu keenana ay kala tagaan waxaa sidoo kale maqaalka si gaara loogula hadlaya dadka madowga ah oo loo sheegayo in dadka cadaanka ay u arkaan inay yihiin dad addoome iyagoo u ah gacantana ugu jiro sidaas darteedna ay la gudboon tahay inay iyagu doortaan waddada saxan ay qaadayaan ee dabcanna waxaa lagu sheegaya maqaalka in mujaahidiinta alqaacida ay si guud garab taagan yihiin cid weliba oo ku dulman caalamka waxay doonaanba ha ahaadaane marka dadka madowga ah waxaa lagula talinayaa inay fadhiga ka kacaan caruurta ay dhali doonaan iyo kuwa ay awowyaasha u yihiin ee imaan doona aanay u horseedin inay kusii jiraan nolol dulli ah gudboontahay inay dib u xusuustaan hadalkii horey u yiri malcolm x oo ahaa nin madow ah oo u dhashay dalka maraykanka ee markii dambena qaatay diinta islaamka lana baxay maalik shabaas kaas oo sheegay in xorriyadda ay ka xigto dadka ameerikaanka ah ee madowga ah geerida taasoo dabcan ka dhigan in qofka haddii uu doonayo xorriyad iyo inuu ku noolaado nolol madax bannaan oo wanaagsan ay la gudboontahay inuu dhiig daadiyo oo uu tadaxiyo iyo nafur sameeyo si uu markaas u helo hadafka uu higsanayo haddii uu isagu heli waayana dabcan waxa uu ku taamayay ee wanaagsan ee xorriyadda ah waxaa heli doona ubadkiisa iyo carruurtii ay sii dhaleen waddada keliya ayaad ku xorayn kartaan naftiina waa inaad qaadataan taladii ashahiid malcolm x ee ahayd in qiimaha xorriyadda ay tahay geerida maqaalkan lagu daabacay majalada ummatun waaxida ee waxaa aad looga hadlayaa caalamka iyadoona ay aad usoo qaadanayaan warbaahinta reer galbeedka ee kuwaasoo canaawiin ra'iisiga ka dhigtay in alqaacida markii ugu horreysay ay ka hadashay ee banaanbaxyada ka soconaya dalka maraykanka ee ka dhashay tallaabadii sarkaal cadaan ah oo ka tirsan booliiska maraykanka uu sida xun ugu dilay george flid oo ahaa muwaadin amerikan madow ah kaasoo internetka lagu baahiyey muuqaalada isagoo leh ma neefsan karo sidaasna ku dhintay ugu dambeyntii waxaana markii uu muuqaalkaas ku baahay baraha internetka dalka maraykanka ka bilowday banaanbaxyo aad u waaweyn kuwaasoo ilaa hadda soconaya islamarkaana saameyn ku yeeshay siyaasadda dalka maraykanka donald trump madaxweynaha maraykanka oo dad badan ay filigeen in si degan uula tacaamuli doono carrada shacabka maraykanka ayaa uga daray amerikaanka caraysan wuxuuna sheegay inay yihiin dad tuuga ah oo ay la gudboon tahay in awood iyo xog looga hortago warbixin ku aadan maqaalka lagu qoray majalada ummatun waaxida ee ay soo saarto mu'asasada warbaahineed ee saxaab wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan kusoo gudbin doonnaa insha allah